بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي وحان كجرها تفسير قرآن سورة النمل iyo qisadii nebiyullaahi sulaymaan oo ilaahay uu baray xayawaanka afkiisii watafaqada waxaa weye wuxuu kormeeray adtayra shimbirihii buu kormeerayoo wuu fitishay sida ninka qaa'idka ama hogaamiyaha ciidamada lagu yaqaano ciidamadii wuu fitishay watafaqada waxaa weye wuu indhaindheeyey oo wuu fitishay oo wuu kormeeray adtayra shimbirihii marka mufasiriintu waxay leeyihiin ilaahay baa oge waxaa weeye shimbiruhu way la socdeen nebi sulaymaan ciidankiisa markuu safrayey marka iyaga ayaa hadhaynaya oo way kol heehaabayaanoo way kol duulayaan sulaymaan markii uu ka gudbay meeshii waadigii oo uu ka gudbay waadi namli qudhaanjadii meesheedii oo meel aan biyo lahayn oo bahgooye ay degeen ayuu isagiiyo ciidamadiiba way oomeen biyo ayuu weydiiyey waxaa la yidhi marka hudhudka ayaa dadka biyaha meesha ay ku jiraan tusayey shayaadiintuna markaasay biyaha soo qodi jirtay hudhudkii baa la raadiyey waa la soo waayey markaasuu yidhi fa qaala maali markaasuu yidhi watafaqada wuu kormeeray oo wuu fitishay oo fa qaala wuxuu yidhi maalii maxaa ii sugnaaday oo laa araa aan u arki la'ahay alhudhuda shimbirka hudhud la yidhaahdo maxaan u arki waayey am kaana min alghaa'ibiina mise wuu maba joogaba anigu ma aanan arki waayine isagaa maqan miyaa marka haddii uu sidaa tahay oo isaga oon idan qaadanin uu iska tegay oo uu maqan yahay la ucadibannahu waan cadaabayaa cadaaban cadaab shadiidan oo adag ow la adbaxannahu waan gowracayaa waa ciqaabtaas harmareen waa askari soo maaha la ucadibannahu marka tafaasiirtu waxay dhihi waxay baalashaan ka rifi markaasaan waxaa weeye biyo kulul ayaan ku shubayaa ama inta laga firo baalasha ayaa meel qoraxa la dhigayaa waxaa weye la ucadibannahu waan cadaabayaa cadaaban cadaab shadiidan oo adag ow la adbaxannahu waan gowracayaa amase layaatiyan layaatiyanii wuxuu iila imaanayaa layaatiyanii wuxuu iila imaanayaa bisultaanin xujo oo cad layaatiyanii wuxuu iila imaanayaa bisultaanin xujo mubiinin oo cadoo uu ku baxsado oo meeshuu ku maqnaa iyo sababtuu u maqnaa iyo sababtuu isaga dhaqaaqay ayuu ka soo bixi doonaa fa makatha wuu nagaaday hududkii kayra baciidin wax aan fogayn ayuu maqnaa fa qaala wuu yimid marka fa qaala wuxuu yidhi isagoo warbixin bixinayo fa qaala wuxuu yidhi axadtu waan koobay bimaa shay baan ogaaday lam tuxid aadan koobin bihi adiga aadan waxba ka ogayn marka fiiri ilaahay subxaanahu wa tacaala isagaa fowqa kulli dii cilmin caliim nebigii ilaahay oo caalamkao dhan loo sakhiray oo melignimo iyo iyo nabinimo isku darsaday shimbir yar baa wuxuu ku leeyahay wax aadan ogayn adiga yaan anigu ogahay wamaa uutiitu min alcilmi ilaa qaliilan siduu ilaahay u yidhi weeye wuxuu yidhi faqaala wuxuu yidhi axadtu waxaan koobay oon ogaaday bimaa shay lam tuxid aadan koobin bihi isaga aadan ogaansho waji'tuka waan kuula imid min saba'in meesha saba la yidhaahdo binaba-in war baan kaaga keenay warkaasoo yaqiinin oo hubaal ah oo aan loogu noqonaynin ayaan la imid innii anugu wajadtu waan helay imra'atan qof dumara oo tamlikuhum boqor u ahoo mulkido wa uutiyad waa la siiyey min kulli shay-in wax kastana oo iyada ay boqornimadeeda u baahantao wakhtigaa joogayna waxbaa laga siiyey walahaa iyadii waxaa u sugnaaday carshun carshi baa u sugnaaday carshigaasoo cadiimun oo weyn ayaa u sugnaaday wajadtuhaa haddana waxaa weeye wuu sii kala dhigayaayo wajadtuhaa waan helay iyadii waan arkay iyo wa qowmahaa tolkeedaba waan arkay yasjuduuna iyagoo u sujuudayo lishamsi qorraxda yay min duunillaahi ilaahay sokadiisa qorrax bay caabudayaan oo waa qoom majuus ahoo cibaadati alwaaxidi alaxad ilaahagii keliga ahaa cibaadadiisii intay iska dhaafeen yaa waxay caabudayaan qorrax wazayana wuxuu u qurxiyey lahum iyaga ashaydaanu shaydaankiibaa acmaalahum acmaashoodii u qurxiyayoo fasaddahum wuxuu ka jeediyey can sabiiliillaahi ilaahay jidkiisii shaydaan baa ka leexiyey oo inay qorraxda caabudaane u sujuudaan ilaahay sokadii shaydaan baa u qurxiyey oo fasaddahum cani sabiili jidkii ilaahay ee xaqa iyo sawaabka ahaa wuu ka leexiyey oo fahum iyagu laa yahtaduuna ma hanuunayaan baadiyeynta iyo habaabinta uu shaydaanka baadiyey daraaddeed laa yahtaduuna ila allaahi wa tawxiidihi ilaahay towxiidkiisa waxaa weeye kuma hanuunayaan isagoo halkii warkii sii wato shimbirkii hududka ah wuxuu yidhi anlaa yasjuduu waxaa weeye anlaa yasjuduu lilaahi aladii anlaa yasjuduu inayna u sujuudin kuma hanuunayaan anlaa yasjuduu inay u sujuudaan kuma hanuunayaan lilaahi ilaahay alladii kaasoo yukhriju soo bixiyo alkhab'a waxa qarsoon fi samaawaati samaawaadka ku qarsoon waalardi ey wuxuu ka wadaa ayasjuduuna miyay sujuudayaan lishamsi qorraxda walaa yasjuduuna uma sujuudayaan lilaahi alkhaaliqi alcadiim allaha weyn ee wax abuuray kaasoo wixii qarsoon oo dhan oo cirhka ku maqan ama dhulka ku maqan og ibnu cabbaas wuxuu yidhi yaclamu kulla khabii'atin mid qarsoonoo fi samaa'i waalardi ku qarsoon yuu ilaahay og yahay subxaanahu wa tacaalaa fi samaa'i waalardi wa yaclamu wuxuu og yahay maa tukhfuuna waxaad qarinaysaan iyo wamaa tuclinuuna waxaad muujinaysaan allahaas og waxaa weeye uma sujuudayaan wayaclamu maa tukhfuuna wamaa tuclinuun allaahu alle laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudo ma jiro ilaa huu isaga ma ogiye rabbulcarshi alcadiim waxaa weeye carshigii weynaa rabbigiisii weeye intaa markuu ka soo baxay qaala wuxuu yidhi nabi sulaymaan ilaan hadalkii maqalyo war cajabuu keenay iyo warbixin dheer soo ma una keenin waxaa weeye waa la kalo qaala wuxuu yidhi sananduru waannu fiirinaynaa asadaqta ma run baad sheegtay am amase kunta waxaad ahaatay min alkaadibiina kuwa beenaalooyinka miyaad ahaatay maxaa yeelay wuu shakiyey buu yidhi ibnu jawsi wuxuu yidhi wuu shakiyey hadalkiisa liannahu an yakuuna ankara an yakuuna ligayrihi sultaanun in boqoraan isaga ahayn inuu jiro ayaa shaki ka galay markaasuu kitaab u qoray kitaabkii waxaa weeye khatmi buu saarayoo waxaa weeye wuu ku dhuftay khatmigii markaasuu hudhudkiibuu u dhiibay wuxuu yidhi sananduru waan fiirinaynaa asadaqta ma run baad sheegtay am kunta waxaad ahaatay min alkaadibiina kuwa beenta sheegayo idhab tag bikitaabii aniga kitaabkaygan la tag fariintaydan ama risaaladaydan waxaa weeye la tag oo fa alqihi tuur ilayhim iyaga u tuur waxaa weeye malakadooda u tuur humma tawalla ka jeedso canhum iyaga xaggooda ka yar fogow meel aan ka fogayn waxaa weye isku qari fandur fiiri maadaa yarjicuuna maxay soo celinayaanoo jawaab ah waxaa weeye soo fiiri hudhudkii marka wuu qaaday kitaabkii ilaa balqiis iyo qoomkeedii buu la tegey markaasuu madaxeeda yuu kitaabkii ka tuuray meeshii ay fadhiday qaalat markaasaa waxay tidhi yaa ayuhal mala'u dadkii madaxda ahaayow innii anigu ulqiya waa la soo riday ilaya aniga kitaabun kitaab baa la ii soo riday kariimun oo wanaagsan dadkii madaxda ahaabay u yeedhayoo isugu yeedhayoo waxay tidhi kitaab cadiimoo jaliila ayaa la ii soo riday innahu kitaabkaa ama waxaa weeye fariintaa risaalada ah min sulaymaana sulaymaan bay ka timid wa innahu kitaabkuna wuxuu ka kooban yahay bismi illaahi alraxmaani alraxiim bismi illaahi ilaahay magaciisa alraxmaani ee naxariista badan ee naxariista guud leh adduunyada markii la joogo alraxiimi ee naxariista khaas kale kitaabka magaciisa ayaan waxaa weye ku soo qoray risaaladan ama fariintan inna haada alkitaaba mursalun min sulaymaan baa laga soo diray markay furtayna sidan ay ku aragtay waxaa weye in qur'aankii ilaahay lagu waxaa weye lagu bilowday oo rabbinimadii ilaahay baa loo sugay iyo dacwadiiba ilaa tawxiid illaahi waalinqiyaadi liamrihi marka qoraxda ay caabudayso inayna waxba ka jirin y waxay ka garanaysaa risaalada loo soo diray wuxuu idhi anlaa tacluu ha iswaaweyneynin calaya aniga korkayga kitaabkii sidaasaa ku qoran oo wa'tuunii ii kaalaya muslimiina idinkoo muslimiin ah ha iswaaweyneynin sida ay boqorradu ay sameeyaan ee waxaad ii timaadaan idinka oo mu'miniin oo muwaxidiina oo daa'iciinaho ee ateecayo imaadda qaalat waxay tidhi marka yaa ayuha almala'u akhyaartiyey dadkii madaxda ahaa ee aftuunii ii fadwooda fii amrii amarkaygan waxaa ii fadwooda maa kuntu anigu ma ihi qaaticatan tii goosanaysa ma anan ahaynoo caada iyo ma ayna ahayn marka qofkaasi qof shuuro ku dhaqan ama haddii kol hadday gaal ahayd iyo qof dimuqraadiyad ah inay tahay ayuu meeshaa qur'aanka ka ishaaray maa kuntu ma aanan ahayn qaaticatan amran tii amar goosato xataa tashhaduuni ilaa idinku aad waxay ka qayb gashaan ood ila joogtaan idinka oon soo xaadirin oona idinla tashanin weligay amar ma goosanin bay tidhi xataa tashhaduuni intaa markay u bandhigtay sidii lagu yaqiinay madaxda ama lagu yaqiinay weliba ciidamada qalabka sida sida la yidhahdo iyo kuwa maxaa ay dagaalamo qaaluu waxay yidhahdeen naxnu angu annagu uluu quwatin xoog baanu u saaxiibnahay iyo wa uluu ba'sin dagaal xarb dagaalkana waa naqaanaa shadiidin oo aad u adag waanu badannahay rag iyo muxuu ahay qalab iyo hubna waanu ku hubaysannahay dagaalkana si fiican baan u naqaanaa walamru go-aanka ugu dambeeyee la go-aaminayo waxaa weeye ilaykii adiguu kuu sugnaaday go-aanka ugu dambeeya adigaa go-aaminayee fandurii eegbal maadaa ta'muriina maxaad ku talinaysaa oo go-aanka ugu dambe qaraarka aad qaadanayso muxuu yahay kaasaa muxuu ahaayey fandurii maadaa ta'muriina wixii aad go-aanood qaadanayso waxaa weeye qaado qaalat waxay tidhi marka go-aan ma ayna qaadanine waa caqligeedii iyo sidii muxuu ahay boqornimada ay ku heshaybe waxay rabtaa ninkani inay muxuu ahayey oo sulaymaana ee kitaabka u soo diray inay imtixaan isaga naftiisa ay imtixaanto oy tahay nin boqorahoo xoolo dayday iyo madaxnimo iyo dhulballaadhsi miyuu daydaya mise waa nebi ilaahay soo dirayo risaaladii iyo diintii ilaahay wado inay kala hubsato ayay rabtaaye qaalat waxay tidhi inna almuluuka boqorradu idaa dakhaluu hadday galaan qaryatan magaalo madax oo ay furtaan oy ku soo duulaan afsaduuhaa way fasahaadinayaan oo waxaa weeye way juujuubanayaan way qahrayaan markaasay kharribayaan wax alla wixii meesha yaallay wa jacaluu waxay ka dhigayaan acizata ahlihaa waxaa weeye magaalo madaxdaa dadkii ugu casiisanaaya madaxda aha yay adilatan kuwa oo waxaa dulli ah oo la dilay qaarna la dilay qaarna la qabsaday qaarna muxuaha waddanka ku kala cararay ayay ka dhigayaan wakadaalika sidaasay yafcaluuna boqorrada falaan marka wakadaalika yafcaluuna ama iyadiibaa hadalka kusii dhammaysatay ama ilaahay baa uga markhaati kacoo sidaasay sameeyaan waa lagu yaqaanaa ilaahay baa uga markhaati kacay wakadaalika yafcaluuna sidaasay sameeyaan waxaa weeye go-aankii ay qaadatay waa ka marka fa qaalat waxay tidhi waxay tidhi iyadii waxay tidhi markii wakadaalika yafcaluuna wa innii anigu mursilatun tii diri baan ahay ilayhim iyaga sulaymaan iyo dadka la joogo bihadiyatin xoolo oo hadiyaan u diraynaa oo weyn fa naadiratun waan eegaynaa bima maxay bay yarjicu ay la soo laaban doonaan almursaluuna kuwa la soo diray maxay la soo laaban doonaan waxaa weeye qataada wuxuu yidhi maa kaana acqalahaa caqli badnaydaha fii islaamihaa wa shirkihaa markay gaal ahayd iyo markay soo islaamtayba waxaa weeye hadiyada waxay ogaatay inay dadka meel kaga dhacayso ibnu cabbaas waxay wuxuu yidhi qoomkeeda waxay ku tidhi in qabila alhadiyata hadduu aqbalo fa huwa melikun yuriidu addunyaa waa boqortooyo oo adduunyo doonaya faqaatiluuhu la dagaalama wain lam yaqbalhaa hadduusan aqbalina fa huwa nebiyun waa nabi saadiqun oo run sheegayae faatabicuuhu raaca sidaas ayay tidhi falammaa jaa'a markuu yimid ciida waxaa weye wafdigii way dirtay hadiyadii bay u dhiibtay falammaa jaa'a markuu tegey wafdigii sulaymaana sulaymaan markuu u tegey jawaabtuu bixiyey waaka qaala wuxuu yidhi atumidduunani ma anigaad ii kordhinaysaan oo ii siyaadinaysaan bimaalin ma anigaa maal idinka raba oo aad iigu isku sansanacaynaysaan hadiye iyo inaan gaalnimadiin iyo boqornimadiina idiin dhaafo famaa aataaniya allaahu wixii ilaahay uu isiiyey yaa khayrun ka khayr badan mimaa aataakum wuxuu idin siiyey idinka alla wuxuu idin siiyey wuxuu i siiyey oo nabinimo ah oo boqortooyo waxaa weye ballaadhan ah yaa khayrun mimaa actaakum wuxuu idin siiyey taasaa ka khayr badan oo adduunyadan waxaa weeye quruxdeeda ah wax aan ku falina ma lehe irjic ku laabo noqo waxaa weeye ilayhim iyagii balqiis iyo iyo ku naabo iyo dadkeedii falana'tiyannahum u sheeg sidan weeye falana'tiyannahum waannu ula imanaynaa oo ula imanaynaa bijunuudin ciidamo oo laa qibala awood lahum iyagu ugu sugnaani bihaa ciidamadaas walanukhrijannahum waannu ka saaraynaa waan ka saaraynaa minhaa magaaladii waan ka saaraynaa adillatan iyagoo xaqiiriin ah oo waxaa weeye dulloobay oo wahum iyagu saakhiruuna iyagoo yar oo xaqiiriina adillaa u xaqiiriina ayaannu ka saaraynaa labadaa midun ha yeesho qaala wuxuu idhi yaa ayuha almala'u markuu sidii ku celiyey wafdigii ay soo diratay qaala wuxuu idhi yaa ayuha almala'u madaxdiiyey waxaa dhahaya nebi sulaymaanba yaa u dhawaaqaya raggiisii yaa ayuha almala'u mala'iyow ayukum kiineebaa ya'tiinii ii keenayaa bicarshihaa carshigeedii qabla an ya'tuunii intaynan ii imaanin ka hor muslimiina iyagoo muslimiina wuu ogaaday marka wuu gartay inay u iman doonaan iyagoo muslimiina sulaymaan dadkii gurigiisa nebi sulaymaan dadkii la fadhiyey oo xafiiskiisa fadhiyey wuxuu yidhi warkiineebaa sariirteedii oo dahabka iyo jawharta iyo wax walba laga badiyey kumaa ii imanaya intayna ii imanin iyadii qoomkoodii oo muslimiin ah wuxuu ula jeeday taa inuu tusiyo waxa ilaahay ku khaas yeelay oo cajaa'ibta ah oo ku tusayso ilaahay qudradiisa iyo inay dacwada nebinimadiisa ay run tahay iyadana caqligeeda uu imtixaano inuu carshigeedii yahay iyo inuusan ahayn qaala wuxuu yidhi cifriitun mid cifriida oo madax adag oo muxuu ahay oo fallaaga ah oo min aljinni jinniga ka mid ah ana anigaa aatiika kuu keeni bihi carshigii qabla an taquuma min maqaamika meeshaadan intaadan ka istaagin shuqulka oo maxaa xafiiska oo subaxi aad soo gelayso duhurkiina aad ka baxayso intaadan ka tegin ayaan kuu keenayaa saasuu yidhi marka laguma qancin waxaa weye waa daahsan tahay taa haddaa tahay wa innii buu yidhi aniga isagoo weli isa sii rashaxayo wa innii anigu calayhi carshiga laqawiyun awood aan ku keena waan leeyahay amiinun nin la aaminayo waxa kor saaran ee dahab iyo jawhar iyo lu'lu iyo zuburjud iyo marjaan oo lagu taxayna xabbad ka qaadi maayo marka waan soo sheegnayo waxay qur'aanka qofka ummadda hogaaminayo oo ammaani iyo madax loo madaxnimo loo dhiibayo khaasatan wixii xoole iyo ku saabsan saasaan u sheegnay oo afar aayadood oo qur'aanka ka mid a yaa muxuu ahay si fiican u caddaysay mid waa suuratulbaqara ayaan ku soo marrayoo taaluud inuu yidhi muxuu ahaayey markay yidhaahdeen annaa yakuunu lahu lmulku calaynaa wa naxnu axaqu bilmulki minhu walam yu'ta sacata min almaali markuu yidhi ay sidaa yidhaahdeen ilaahay baa yidhi ilaahay baa doortay marka wuxuu subxaanahu wa tacaala wuxuu siiyey bastatan fi alcilmi waaljismi waxaa loo waasiciyey basta uu aad iyo aad filcilmi cilmi oo uu muxuu ahaayey waddankan la gumaystay uu ku xoreeyo oo ciidamada ku hogaadiyo wu- wuu leeyahay waljismi quwana wuu leeyahay taasi mid bay ahayd midda kaleetana waa kaan ku soo marnay nebiyullaahi yuusuf iyo qisadii markay abaarihii dhaceen si uu u maareeyo toddobadan sano oo abaarta ah si uu xoolaha dadka ugu tatashiilo yuu wuxuu yidhi ijcalnii iyeel calaa khasaa'ini alardi waxaa weeye bakhaarada iyo adduunka aniga ii dhiib maxaa yeelay innii xafiidun caliim waana ilaalinaya nin ammaanada waan ahay caliimun cilmi iyo xisaab iyo si aan wax ku kala sooce iyo idaariya maamulna waan aqaanaa ta kale suuratulqasas ayaannu ugu tegaynaayo waxay dhihi doontaa istaajirhu fa ina khayra man istaajarta alqawiyu alamiin marka intaaba waxay ku tusaysaa meesha inayn ahayn khaniimo loo tartamo oo mid walba si uu waxoogaa uga uruursado un meesha ka mari gaadhsiiya inayna ahayn wuxuu idhi waina wa innii anigu lacalayhi ku- waxaa weeye kaasi oo carshiga ah la qawiyun mid awood ulaan ahay amiinun oo la aaminay waxaa la yidhi may waad waxaa weeye deg deg malihid waad soo daahday qaala aladii kii wuxuu yidhi cindahu isaga agtiisa cilmulkitaabi kitaabka cilmigiisa uu yahay marka mufasiriinta un baan inoo sheegaye eh waxaa weeye ninkaasi oo cindahu cilmulkitaab aasif ibnu barkhiya ayaa la yidhaahdaa baa la yidhi min asidiiqiinana kuwa sidiiqiintu ka mid ahaa ilaahayna wuxuu baray ismullaahi alacdam aladii idaa duciya bihi ajaaba uu ilaahay aqbalo marka ninkanaa si degdega u keenay qaala wuxuu yidhi aladii kii cindahu agtiisa cilmun ogaansho uu yahay oo min alkitaabi kitaabka yaqaano ana aatiika bihi anaa kuu keenaya qabla an yartadda intuusan kugu soo noqonin ilayka adiga darfuka araggaaga haddaad meel indhaha saa u- ugu fiiriso waxaan ognahay ilbidhiqsi baan idhaahnaayo ishu waa xirribaha saasay u bidhiqsanayaan intaad oo weli indhahagu ay taagan yihiin oodan bidhiqsanin ayaan kuu keenaya darfuka wuu keenay intiibuu ku keenay falammaa ra'aa sulaymaan markuu arkay hu oo carshigii ah mustaqiran isagoo ku sugan cindahu cinda sulaymaan sulaymaan ag yaalla markuu arkay yuu qaala wuxuu yidhi haadaa kani oo sidaa degdegta ah loo keenay min fadli rabbii rabbigayga fadligiisa iyo waxa uu igu manaystay ayuu ka mid yahay carshigan la keenay oo aniga agtayda yaallo waa min fadlillaahi calaya iyo samafalka uu ii samafalay muxuuna sidaa u yeelay ilaahay oo igu- iigu tafadulay liyabluwanii ilaahay inuu imtixaano a ashkuru miyaan waxaanoo khayra ilaahay ku shukrinayaa am akfuru mise waan gaaloobayaa waa sidii qur'aanka uu yidhi waxaa wuxuu i- igu wuxuu igu imtixaanayaa inaan ku shukrinayo nicmadiisa iyo inaan diidi doono fadligiisa ixsaankiisa waman shakara qofkii ilaahay mahadiyo fa innamaa yashkuru linafsihi naftiisa unbuu u shukrinayaa sida qur'aanka uu yidhi lain shakartum laazina- la'asiidannakum waan idiin kordhinayaa waman kafara qofkii gaaloobana fa inna rabbii rabbigayga haniyun kii dooqtooma weeye kariimun oo waxaa weye deeq badan weeyaan markii wuxuu yidhi qaale wuxuu yidhi nakiruu wax ka bedbedela dooriya hayiruu doordooriya waaye lahaa iyada carshahaa carshigeeda u doordooriya lahaa qaala wuxuu yidhi nakiruu lahaa carshahaa waxaa weeye nandur aanu fiirinne atahtadii miyay ku hanuuni qaala nakiruu lahaa carshahaa nandur atahtadii ma ku hanuunaysaa am taku- am takuuna inay ahaanayso min aladiina kuwa laa yahtaduuna aan hanuunaynin inay ka mid ahaanayso yaynu eegaynaaye bal wax ka bedbedela buu yidhi sidii bay yeeleeno wuxuu inuu ikhtibaaru dakaa'ihaa wa- caqligeeda iyo waxaas iyo dakaheeda ayuu imtixaanayaa falammaa jaa'at markay iyadii timid qiila waxaa lagu yidhi ahaakadaa maa sidaasoo kaluu carshuki carshugaaga ahaa waxaa weye fiidhi su'aal oo maldahan ayaa la su'aalayo lama dhihin haadaa carshuki kan ma carshigaaga lama dhihin ee waxaa la yidhi ahaakadaa ma sidanoo kaluu carshuki carshigaagii ahaa iyadana su- jawaab oo ku tusaysa waxaa weye fahmadeeda iyo caqligeeda ayay ku jawaabtoo qaalad waxay tidhi ka'annahu waaba isagiioo huwa isagii ah isagii weeyana ma dhihin isagii ma ahana ma dhihin dhexday iyadun dhigtayoo kaannahu huwa waa isagoo isagii ah wa uutiinaa buu yidhi marka nebiyullaahi sulaymaan markuu la yaabay fahmadeedii yuu wuxuu yidhi wa uutiinaa waa nala siiye alcilma wa uutiina alcilma cilmi buu ilaahayna siiye iyo nebinimo iyo xikmad ayuu ilaahayna siiyey subxaanahu wa tacaalaa min qablihaa iyada horteeda wa kunnaa waxaan ahaanay muslimiina kuwa iyada horteeda muslimiina ayaan ahaanay sulaymaan wuxuu yidhi ilaa isagoo nicmada ilaahay ka sheekaynayo cilmi baa haweenaydan horteeda nala siiyey muslimiinna ilaahay baa naga dhigay fa naxnu asbaqu minhaa cilman wa islaaman annagaa kala hormarnay iyadiibaa marka yuu u cudro wuxuu yidhi wasaddahaa waxaa ka jeedaya qofkan saa oo caqli badan oo sidaa u fahmo badan wasaddahaa waxaa ka jeediyey mwaxaa saddahaa islaamnimada iyo diinta ilaahay maa shaygii kaanad ay ahayd tacbudu inay caabudo min duuni illaahi ilaahay sukadiisa ay caabudaysay baa ka jeediyey innahaa iyada kaanad waxay ahayd min qowmin qoom bay ka dhalatay kaafiriina oo gaalo ah wax islaam u sheego iyo wax gacanta qabtay weydaye waxaa weeye waa naag aad iyo aad oo caqli badane waxay ku dhex kortay dad gaalo ah markii haddisoo in la soo dhoweeyo qof boqoray ahayd oo iskeenay oo isa soo dhiibay soo in la maamuuso ma aha nebiyullaahi sulaymaan sartiisii iyo meeshii gooniga ahayd ayuu ugu yeedhay qiila waxaa lagu yidhi lahaa balqiis waxaa lagu yidhi udkhulii gal assarxa sarta soo gal baa la yidhi inay soo gashay damacday falammaa ra'athu markay aragtay waxaa weye sartii markay aragtay xasibatu waxay u malaysay lujatan mool waxaa weye biyo moolay u malaysay sanca ilaa hadda wax gaaray aan jirin yaa ilaahay sulaymaan uu gaarsiiyo naloo sheegayaa waxaa weeye markii uu biyihii hoostooda waxaa korkooda waxaa laga dhisay sida mutuleel mutuleelkaasoo laakiin sida keenoo kaleaan ahayne oo sida gizaazadda ama qaruuradda ama muraayadda ah oo biyihii hoostii aan kala garanaynin ood moodaysa inaad biyihii ku dhexdhacayso waxaa weeye qiila lahadkhuli sarxa sarta gal baa la yidhi falammaa ra'atu markay aragtayna xasibatu waxay u malaysay lujatan mool bay u malaysayoo wa kashafad way fayday can saaqayhaa labadeedii dhudhun ayayyay fayday qaala wuxuu ku yidhi nabi sulaymaan innahu kan oo sarta ah sarxun waa sar mumaradun oo oo waxaa weeye oo innahu sarxun sar weeye mumaradun oo la salaaxay weeye oo min qawaariira qaruurad ah oo gizaaz qaruurad weeye marka ha u malaynin inuu biyo yahay oo aad ku dhexdhacayso qaalad waxay tihi rabbi rabbigayow innii anigu dalamtu nafsii markay aragtay in diin iyo adduunyaba lala dhaafay waa sida la doonayo dadka ummadda muslimiinta ah inay dadka kale ku qanciyaan adduunyadana ay ku lugoosan yihiinna in lala dhaafo akhlaaqda iyo diinta iyo islaamkana in lala dhaafo way yaabtay boqornimo iyo kursi iyo carshi iyo waxbay ku faanaysaye inayna meesha haddii nebi sulaymaan loo fiiriyo iyo waxa ilaahay u dhiibay inayna waxba haynin bay is aragtay qaalad waxay tidhi rabbi rabbigayow innii anigu dalamtu nafsii naftaydii waan dulmiyoo meel baan uga dhacay markaan gaaloobay oo qorraxda aan u sujuuday wa aslamtu haddii ilaahu waan islaamo waan isdhiibay maca sulaymaana nebi sulaymaan fiiri islaamka xornimadiisa maca sulaymaana nebi sulaymaan anigoo la jiro fiiri wuu iga horreeyaa iyo wuu iga dambeeyaa midna ma dhihin qofkii shalay soo galay yaa nabigii u yeedhayba waxaa leey maca sulaymaana waxaa idhi islaamku waa musaawaad iyo sinaan weeye lilaahi ilaahay baan u islaamay rabbi alcaalamiina koonkoo dhan barbaarinayay haadaa wabillaahi towfiiq darsigeennana halkaa ha joogo